haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara daandurey iyo colaad
waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caasha adiga ayaan kuu daynayaa waata ibraahim dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan aan ku bilaabayna barnaamijka waxauu naga soo gaaray aabe sugow degaale iyo hooyo xalimo cali yuusuf iyo sidoo kale saynab sugow degaale iyo gabdhaheeda oo kale ah qamar cabdinuur naciimo cabdinuur najmo cabdinuur faadimo sugow degaale deeqa sugow degaale iyo ubax sugow degaale iyo maxamed sugow degaale iyo weriye axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale cabdicasiis sugow degaale iyo asxaab kaloo fara badan waxay halkan ka salaamayaan dhammaantood shaqaalaha v o a gaar ahaan bay yidhahdeen bahda salaamaha waa tahay marka xigta bay yidhahdeen waxaa halkan hambaliyo aroos aan uga diraynaa cabdulaahi dhaqane cabdulaahi iyo marwadiisa sahro shariif yuusuf oo arooskooduu ka qabsoomay magaalada london ee dalka britain waxaanan eebooga baraynaa bay yidhahdeen subxaana wa tacaala inay noqdaan kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanana ugu duceeyeen aamiin aamin ayaan leenahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray caasha cabdinuur axmed cusmaan iyo maxamed cusmaan cabdinuur iyo fawzi faarax cabdulle zubeer haabiil saciid iyo nafiise sheekh cusmaan iyo hodan muuse xaaji diiriye waxaana ay jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan cusmaan cabdulaahi xaaji diiriye iyo hodan aadan axmed oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin haidin horseedo guri qarqab ah oo aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahinow heesta ugu horreysa isku daaho malaan maqli jira heesta ugu horreysa barnaamijka bal noo soo qaba dareen maraya laabta midii imaan qaaday haween la mid maaha haye waa laysku raacay taas
waa hees cusub muqdisho kama dhoofo waa taa meelna kama aadaya meel looguma socdo waa taa yaa ku luqeeya ibraahino heestan caasho waa hees cusub haye waxaana ku luqeeya fanaanka cabdicasiis iskilaaji
masirka jacaylka jacaylka riyanku maqaayamiyey ila joogtay madaala madayo midaymaan qaaday haween la mid maaha muuqaal quruxdeeda miisaan hadalkeeda ayaan midabkeeda xiskayga xiskayga muuqaal quruxeeda miisaan hadalkeeda ayaan midabkeeda xiskayga xiskayga maroodhaafo muqdisho kama dhoofo dareenirilaabta midaan arkay maanta ayaan mayla waa mid kale uma quuro madhaafo madhaafo muqdisho kama dhoofo dareen mirilaabta midaan arkay maanta ayaan mayla waa mid kale uma quuro mudada lama baajo mulaha amarkiisa waxaa mudan
waa tahay intaas ayaan kaga gudbaynaa muqdisho kama dhoofayo codkii cabdicasiis iskilaaji dhankii dhambaalada ayaan ku noqonayna caasho dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo sheekh maxamed iyo aabe shariif cumar iyo waxay yidhaahdeen habaryaro faadumo sheekh maxamed iyo caruurteeda iyo xabiibo sheekh maxamed iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo sacdiye abuukar iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo fawsiye xasan iyo caruurteeda iyo faadumo sheekh ismaaciil iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen safiya axmed iyo caruurteeda iyo farxiyo kulmiye saygeeda iyo caruurtooda iyo abti cabdiraxmaan sheekh maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda abti daahir ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer ibraahim cumar xaaskiisa iyo caruurtooda adeer daa'uud cumar xaaskiisa iyo caruurtooda eedo aamino cumar iyo caruurteeda iyo eedo xabiibo cumar iyo caruurteeda dhammaan reer cumar maxamed waxaanay jecel yihiin in ay hambalyo u diraan mulki shariif cumar iyo saygeeda axmed macalin cumar oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada yakshiid waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdirasaaq axmed macalin allah ka dhiga cabdirasaaq kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan aad baa loo soo xardho loo soo qurxiyay ibraahimna waqti badan baa gala sida ka muuqata inkastoo kombyuutarka qofka yaqaanay u fududahay assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay bahda v o a soomaaliya gaar ahaan baa la yidhi asxaabta barnaamijka daadihinaysa salaamaha halkan waxaa dhalasho farxad aan uga diraynaa baa la yidhi cusmaan xaaji ibraahim oo ugaaska ku magac dheer iyo doctor cabdulqaadir maxamed shiine iyo cabdirasaaq nuur cali wuxuu ku magac dheer yahay dudaaye iyo asxaab kaloo badan bay yidhahdeen waxaan dhambaal hambalyo ah u dirayna annagoo isku duba bay yidhahdeen saaxiibkeenna walaalkeenna marna ah dhakhtarkeenna doctor aadam cabdiraxmaan samaan iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi faadumo macalin oo ay gabar igu dhalatay magaalada baydhabo janaay sideed iyo tobankii bisha novembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban welina magac looma bixin baa layidhi ee ducada iyo magacaba waa xaggiina waa tahay waa asxaabtii waa saaxiibo marna dhakhtar buu u yahay haddana waxay leeyihiin magacii ducada isku soo dara haddii ibraahim bal wax ka dheh caashi mar dhammaalka dad adiga akhrisay magaca iyo ducada maad ruucaysid hay ibraahim waxaan is leeyahay mar haddii labadii nuunaha dhale maadaamaysan ahayn amaa laydinku soo laadaa oo layidhahda looma dhabe dib u celiya
waa tahay alla alla waa gabar ha okay marka ee marka caasha gabadhaasi waxaan ugu ducaynaynaa in uu ilaahay ka dhiga tii soo weynaata oo dadkeeda iyo waalidkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin aamiin weliba ibraahimo mar haddii kolleyba nuunaha markuu caloosha ku jiro magacba magacyo hadduu wiil noqdana waxaa laleeyahay waxaa loo bixinayaa hebel ama hebel ama hebel hadday gabar noqotona hebel ama hebel ama heblayo marka marka mar haddii kolleyba magacba madaxa ku hayaan labadii waalid ee dhashay iyo weliba inta ehelka ah marka magaca ugu quruxda badan ee laysku raaco u bixiyaan leenahay loo bixiyo waa yahay xaggii heesaha maxaan dhegeystayaashana usoo qabanaa waxaan dhegaystayaasha u soo qabanaynaa hees halkudhegeedu yahay xuubkii dhaayaha
yah xuubkii dhaayaha kaasi ibraahimo dadka qaar marka xoogaa indhaha ay yara nuurkooda u yaraado xuub baa fuulo waa la qaadaa mise xuubkani ma kii la qaadaya maaha waa kii uu ku shaqaynayay malaha
yaa wada qaada ku wada luuqeynaya labada fanaan cabdijabbaar alkhaliiji iyo yurubgey
dalxalaalabaa tahay dhaar xariirabaa tahay dhoolxareed labaa tahay dheer xayaab labaa tahay xaasdhaqashalaa tahay xilaa dhowrsanbaa tahay xuraal caydhabaa tahay dhankastaba dhankastaba dhankastaba xulbaa tahay aaaaakastaba xul baa tahay xaasdhaqashalaa tahay xilaa dhowrsan baa tahay xuraal cayndhaba tahay dhankastaba xul baa tahay dhankastaba xul baa tahay
xidig dhalaalaya tahay dameen loo xishaa tahay dhabta xeer yaa tahay xaqna dhowra yaa tahay xidig dhalaala yaa tahay kamil loo xishaa tahay dhabta xeer yaa tahay xaqna dhowra yaa tahay xubkii dhalayaa tahay cindabi dhowra yaa tahay intaas dhiiran baa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay xubkii dhalayaa tahay cindabi dhowra yaa tahay halkaas dhiiran baa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay
xadtaqashala tahay
cindabi dhowrayaa tahay awraal cayndhaba tahay xurmaygu dhanka saba xurmaygu dhaqaa tahay dhanka saba xurmaygu dhanka saba xulba tahay
hubki dhaayaa tahay
ilaa dhowsamba tahay halkaas dhiiran baa waa hagaag codadkii yurub geyn ah cabdijabbaar al khaliiji haddaan taas kaga gudubno dambaalada ayaan dib u noqonaynaa waxaa noo baaqayaa aabba cabduqaadir sheekh cumar iyo aabbe maxamed sheekh cumar maama zahra maxamed axmed iyo maama shariifo maxamed axmed iyo firdowsa cabduqaadir sheekh cumar iyo farxiyo cabduqaadir sheekh cumar seegeeda iyo carruurtooda doctor nasra cabduqaadir sheekh cumar iyo sucdi cabduqaadir sheekh cumar iyo sacadiyaa cabduqaadir sheekh cumar ilyaas cabduqaadir sheekh cumar iyo maxamed cabduqaadir sheekh cumar ismaaciil cabduqaadir sheekh cumar cabdiqani cabduqaadir sheekh cumar iyo doctor faa'ize maxamed sheekh cumar iyo injineer caaisha maxamed sheekh cumar iyo odageeda iyo doctor fartuun maxamed sheekh cumar iyo cabdulaahi maxamed sheekh cumar iyo muxidiin maxamed sheekh cumar cumar maxamed sheekh cumar iyo raxmo maxamed sheekh cumar iyo habaryar sacadiyo cabdi cali farxiyo maxamuud yuusuf farxiyo styleka ay yidhaahdeen iyo dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan liibaan cabduqaadir sheekh cumar iyo marwadiisa ifraax xaashi oo wiil ugu dhashay dalka canada kow iyo tobankii bishan waxaana wiilkaas loo bixiyey cimraan liibaan cabduqaadir sheekh cumar waxaanay leeyihiin waxaan jeclaan lahayn inaad ah, noo saartaan heesta waa owlaad jacayl dhalay oo udgoonkaad ka garataa heestaasi idinma henaase yeeshee hees kale ayaan idinkugu bedelaynaa ibraahimo laakiin heestaasi toddobaadkan aad bay noogu wacnaan lahayd waxaa ku wada luuqeeya haddaanan qaldanayn labada fanaan salaad derbi iyo faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq waa owlaad jacayl dhalay udgoonkaad ka garataa Aad iyo marka aad.
toddobaadyada soo socda haddii alidba ayaan isku dayaynaa bal inaan u baarbaarno oo kaydka uga baarno nusoo saarno waa tahay dhambaalka xiga haddaan soo qabto waa tahniyad ugu horreyn waxaa layidhi waan idin salaanay caasha iyo ibraahim waa taa waa idinka guddoonna marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah aabe xasan xuseen cabdinuur iyo adeer cabdulqaadir cali ibraahim iyo adeer siidow cali ibraahim iyo adeer maxamed macalin ibraahim iyo adeer cabdiraxmaan macalin ibraahim eedo caasho cali ibraahim iyo caruurteeda iyo eedo khadiijo xasan ah, madbashiir saygeed iyo caruurtooda iyo sidoo kale eedda caasho xasan ibraahim saygeed iyo caruurteeda eedda xaawo cali ibraahim saygeed iyo caruurtooda baa la yidhi qaarna waxaa laleeyahay caruurteeda iyo caruurtooda waa tahay iyo sidoo kale abaayo xabiibo aadan ibraahim saygeed iyo caruurteeda waxaa kaloo ku jirta abaayo baa la yidhi nuurto xasan xuseen saygeed iyo caruurteeda iyo sidoo kale faadumo cali doyow saygeed iyo caruurtooda iyo sidoo kale maama iisho muumin saygeed iyo caruurteeda dhammaan qoyska reer helladi oo ku nool baa la yidhi daafaha dunida waxay tahaniyad aroos hawada u marinayaan farta iyo faraatiga baa la yidhi faraska iyo geeyada haye cabdulaahi xasan cabdiraxmaan iyo marwadiisa naciime maxamed macalin oo qalgalkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan madiina baa layidhi ducada waa xaggeena waa tahay qalgalkaasi muqdisho ka dhacay waxaan ugu ducaynaynaa in eebba uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsan ubad khayr qabana lagu kaleelo aamiin
Yeah. Yeah.
xaggii dambaalada xaggaaga ayaan u soo waa tahay dhambaal qurux badan ayaan markana soo qabanaya dadka diraya waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum annagoo kale ah baa layidhi aabbe mursal maxamed aadan iyo hooye xabiibo xuseen aadan iyo cabdulaahi mursal iyo ibraahim mursal cadow mursal iyo kaltuumo mursal iyo sidoo kale dhammaan reer mursal oo kala jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo asxaabta qaaliga ah baa layidhi ee kala ah daahir manuur iyo aadan ibraahim xaydar waxau ku magac dheer yahay ene gabow iyo cabdulaahi maxamuud waxau ku magac dheer yahay maleesiya iyo taliya firig baa la yidhi iyo axmed maxamed cabdiraxmaan axmed cabdi nunow duniyo deerey faadumo cumar iyo maxamed kule iyo axmed makindi baa la yidhi iyo cabdi maxamed nuur waxau ku magac dheer yahay madaale iyo kamaal cabdirasaaq ah, gees dheere dhammaantood waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan maxamed sokor mursal oo ku magac dheer weyso iyo faadimo siid cali ugaas oo dhowaan arooskoodu ka dhacay baa layidhi magaalada baydhabo xaafadda wadajir isku waara baydhabo nagu soo noqnoqotaya toddobaadkan aroos iyo dhalasho maasha allah waa tahay waxay leeyihiin ah, magaalada baydhabo jannaay xaafadda wadajir isku waara bay leeyihiin ubad khayr qabana kala hela arooskaasi waa hagaag waxaa noo baaqaysaa hooyo dhuuxo aadan jeelle iyo hooyo shooco jaamac hirsi iyo faadumo sheekh aadan iyo wardi macalin maxamed cabdulaahi dubar sharmaarke xuseen cabdisamed aadan iyo axmed maxamed aadan oo kobra ku magac dheer iyo xasan maxamuud xalane iyo cabdicasiis maxamed aadan iyo yuusuf cusmaan ooyow faysal ibraahim cali ha ka tegina cabdi cusmaan maxamed ay yidhaahdeen iyo zakariya maxamed cumar iyo maxamed xasan nuur ifraax mukhtaar mahad dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan aabe cabdisalaam sheekh aadan iyo hooyo aamine cali xujaale oo wiil ugu dhashay colombos gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey xamse cabdisalaan sheekh aadan waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhinacii heesahan marka lasoo gaara ibraahinow heesta horta heestani ma abo waa la idhahdaa mise abaayo dadku way ku wareereen
mar haddeenu galabtaba mar haddaynu Goobayna galabtaba sheekada.
goobayna sheekadu yeey Anaagabaaya.
haddaa la gami karaa marka heestani abaayana way ku jirtaa abowna way ku jirtaa marka taa ugu yeernaa Heesta abaayo unbaan leenahay
haddaynu garab dabaa adoobayna sheekadiyey caawacan gamahayahayey haddaynu garab dabaa adoobayna sheekadiyey caawacan gamahayahayey
guulahiirayeeridaa ka nabadgalo iska caashan doonahay guulahiirayeeridaa ka nabadgalo iska caashan doonahay
dadnimaadu waa sharaf dadnimaadu waa sharaf cannaa gaari iyo nolol guuley ha kula jiro guuley ha kula jiro dadnimaadu waa sharaf dadnimaadu waa sharaf cannaa gaari iyo nolol guuley ha kula jiro guuley ha kula jiro
helo jaraan guusha isoo helo eryadaa gunnimo rido guurka waan dhabraya guurka waan dhabraya jarangusha soo helo jarangusha soo helo eryadaa gunnimo rido guurka waan dhabraya guurka waan dhabraya
uqays la gabaxyiriye ay aboowe laylana dadka u diraye ay aboowe cilmigeesa ha u dhigaye ay aboowe
inta ruux godka u galay abahay eryuudii awgii abahay aniguba garwaaqsani abahay
anigana gadoodiiye ay aboowe soo geedki caashaqae ay aboowe mirihiisi mangurane ay aboowe
oondhabaadayga daay abahay cashaqa hagaagixin abahay waqtigiis hagaari abahay
uqays la gabaxiiraya ay aboowe laylana dadka u diraya ay aboowe cilmigaasa ha u dhigaya ay aboowe
inta ruux godka u galay abahay eryuudii awgii abahay aniguba garwaaqsani abahay
anigana gadoodiiya ay aboowe soo
adayga daayey abaye caashaqa hagaagixiney abaye waqtigiis hagaarey abaye
geesi kala rarayey gobolkuna u kala dhacayey geesi diceerna kala qariyey laba geesi kala rarayey gobolkuna u kala dhacayey geesi diceerna kala qariyey
layga faahay qudubtaydu maqan tahay lahaan ku jiray hay layga faahay qudubtaydu maqan tahay lahaan ku jiray hay
hay heestan ibraahimow warteesan aad u jeclahay maantana horta ilaah baaba gacantaada ku soo riday haye waa hees aad u ee, qiimo si badan aad aad u dhegeysan jirta waay markaad ilaa amar joogto ilaa haddaan dhegaystaye haye inta laiga faaye godobtaydu maqan tahay goculahaan ku jira waa hees aad iyo aad u qiimo badan meel laga turo oo male labada fanaanba waxay ka tirsanaa jireen kooxdii booliiska ee hegan intaas adaa iigu daraaya dhinaci waraaqaha mar kale haddaan soo qabto ibraahino middan aan gacanta ku hayo waa hambalyo baa la yidhi bah marka hore baa la yidhi waan idin salaanay bahda v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoona mid lamidana waan idiin soo gudbinaynaa marka xiga waxaa la yidhi annagoo kalaa hooyo dhuuxo aadan jeelle iyo hooyo xaybo xuseen jeelle iyo anbiyo aadan guure iyo sacdiyo sheekh aadan guure iyo sidoo kale shariifo sheekh aadan guure iyo shamso sheekh aadan guure iyo aamine yarey sheekh aadan guure waa dhammaan ilmo sheekh aadan guure geel jeela ku jira maxamed aa ku jira deeqo baa ku jira nuur baa ku jira iyo sidoo kale cabdi faadamo way ku jirtaa dhammaantood waa ilmo sheekh aadan guure aamin lagama soo tegin iyo sidoo kale rabiic sheekh daahir iyo cumar cali xarbi iyo aadan sheekh cabdi xasan iyo injineer siciid suge aadan iyo sacdiye cabdulaahi booyadle baa la yidhi iyo samsam cabdulaahi booyadle iyo cabdulaahi ibraahim booyadle dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi dunida dacaladeeda waxaanay hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan aabe cabdisalaan sheekh aadan ah, guure iyo hooyo aamine cabdulaahi xujaale oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka taariikhdu markay ahayd labaatankii bisha novembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiilkaasna waxaa loo bixiyey baa la yidhi maxamed amiin cabdisalaan sheekh aadan guure waa tahay waxaan dhammaantay leenahay bay idhaahdeen maxamed amiin soo barbaaroo noqo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa anfaca waalidkiina baari u noqda aamiin dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray hooyo xabiibo jaamac khayre iyo hooyo xaliimo cilmi cabdi iyo aabe axmed cabdi ibraahim iyo aabe cali muumin aadan iyo liibaan salaad maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo nuuraddiin cali muumin iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo bello axmed cabdi ibraahim iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo faaduma ayaan cali muumin iyo saygeeda maxamed sheekh cali iyo wiilkooda xamsa naciimo axmed cabdi iyo caruurteeda iyo idriis cali muumin iyo cabdicasiis cali muumin iyo cabdifataax maxamuud siyaad arizona iyo cabdiraxmaan macalin jeyte cabdifataax daahir jeyte iyo cabdiqaadir yuusuf irshaad qadar maxamuud iyo waxay yidhaahdeen maxamuud mascade axmed cali sheekh iyo cabdiqaadir cali axmed cusmaan iyo maxamuud faarax leyle cabdiraxmaan iyo raaxo maxamed maxamuud iyo bashiir cadow maxamed axmed maxamed caseyr dhuubow dhammaan dadkaasina waxay joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba gaarsiiyaan maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa muxubo axmed cabdi oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey nayrus maxamed kaafi cali muumin waxayna leeyihiin nayrus noqotii soo barbaarta oo dadkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeeda anfacda aamin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa intaadan heesta xigtay ibraahim soo qaban bal dhambaalkanna aan u akriyo asxaabta soo dirsatay waxaa la yidhi waa hambalyo meher dadka dirayan waxaa ugu horeeya aabe maxamed xasan oo loo yaqaano macalin siiqa iyo sidoo kale hooyo ambiyo hilowle weriye maxamed xasan maxamuud wuxuu ku magac dheer yahay oto dheere iyo cabdulqaadir macalin siiqe iyo marwadiisa farxiyo cali dhuxulow iyo caruurtooda iyo sidoo kale cabdulaahi macalin siiqe iyo marwadiisa cabdi macalin siiqe iyo marwadiisa iyo faarax macalin siiqe waa dhammaan ilmo macalin siiqe saynab ay ku jirtaa maryan deeqo nasro iyo sidoo kale sahro dhammaantood waa ilmo macalin siiqe waxaa kaloo ku jira sahro macalin siiqe iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan reer macalin siiqe oo kala jooga soomaaliya ethoobiya kenya jarmalka south africa iyo weliba waxaa la yidhi dhammaan reer faarax isxaaq oo iyagana uu wakiil ka yahay baa la yidhi nuur faarax isaaq waxaa tahay waxay dhammaantood hambaliyo meher halkan uga dirayaan axmed macalin siiqe iyo marwadiisa shukri faarax isaaq oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley ee ku taalla dhadhaab gobolka waqooyi bari kenya waxay leeyihiin isku waara oo meherkiina allaha ka dhigo midka idiin horseeda aqalgal waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin caasha dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cusmaan xaaji xasan hooyo xaawo qaasim nuur maryan cusmaan nuur cali cusmaan nuur xildhibaan qaasim cali nuur iyo maxamed cusmaan geley iyo xaaskiisa sharmaarko cusmaan geley daa'uud cabdulla xasan maxamed axmed xasan zaare xuseen xasan madiine xuseen xasan xuseen macalin jaab faadumo sheekh cumar maxamed sheekh cumar cabdiqaasim nuur iyo xaaskiisa axmed qaasim iyo xaaskiisa maxamed carfaaye maalin bilbil diiriya cabdulle raaxo cabdulle maryam faarax nuurto faarax iyo ugu dambaysta cabdirashiid macalin jaab dhammaan dadkaas waxay ku nool yihiin daafaha dunida waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan xasan weli cusmaan xaaji xasan iyo faadumo cabdulle xuseen oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay degmada yaakshid ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu kala siiyo ubad qayrqaba aamin ayaan anaguna leenahay waata ibraahim dhambaalkan haddaan raaciyo dadka diraya waxaa ugu horreeya waxaa halkan tahniid dhalasho oo farxad laka diraya baa layidhi dadka kale ah hooye macaan xaliimo sheekh maxamuud iyo aabe shariif cumar waxaa kaloo ku jira habaryar faadimo sheekh maxamed iyo caruurteeda iyo habaryar xabiibo sheekh maxamed iyo seyged iyo caruurteeda habaryar sacdiyo abuukar iyo seyged iyo caruurteeda habaryar foosiye xasan iyo caruurteeda waa habaryaro waxaa kaloo ku jirta habaryar faadimo sheekh ismaaciil iyo caruurteeda habaryar safiye axmed iyo caruurteeda farxiyo kulmiye seeged iyo caruurteeda iyo cali cabdiraxmaan sheekh maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti daahir ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer ibraahim cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer daa-uud cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa baa la yiri iyo sidoo kale eedo aamino cumar iyo caruurteeda iyo eeda xabiibo cumar iyo caruurteeda dhammaan reer cumar maxamed oo aan kala harin baa la yiri waxay halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan waa dhalasho farxad leh mulki shariif cumar iyo saygeeda baa la yiri axmed macalin cumar oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshi taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bisha nofembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdirasaaq axmed macalin waxay leeyihiin soo weyno waa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca waalidkiina baari u ah aamiin caasho heesta ugu dambaysa dhegeystayaashan maxaa usoo qabanaysaa ibraahimow heesta ugu dambaysa aan soo qabanayo horta dhegeystaha wuxuu noo soo diray dhambaal dhambaalkii sidan uu qoray aan ku aqriyo adigii dhegeystayaasha bayla maqla waxaa la yidhi warqadani sidan bay u qoranta ibraahimow fadlan waxaan ka codsanayaa fadlan waxaan ka codsanayaa diyaariyaha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha inuu noo ciyaaro hees waayo waayo ee noogu dambeysa oo xitaa baraha heesaha soomaaliga aan ka waayey qof baa soo qor weli magacii muu sheegin wuxuu leeyahay taasoo ah heestii ay qaadi jirtay xalimo khaliif magol allah u naxariistay magool heese badanay qaadaa ha laakiin Ma- eh, magool heese badanay qaadaa caasho ha laakiin wuu sii wada qoraalkiisan dhammeeyo wuxuu leeyahay heestaasi waxaa la oran jiray buurtii jebel qaaf haye waa sisa u qorantaa xaraf waaweyn oo lagu soo qoray dadkuna waxay u yaqaanaa baa la yidhi haddaan calafku ila jirin waa anigan jicirte jaaw nabadgelyo jaawo nabadgelyo markaasaa weli waxaa la soo raaciyay ibraahim oo
Bye bye.
waxaa la yidhi caashicuud baa kolleyba aad u garanaysa ee fadlan ee fadlan noogu soo dara barnaamijka soo socda adinkoo xoogaa baa la yidhi xilligeeda noo yara dheereeya si aan uga bogan heesta lama heli karaa lasma weydiinba heestaas noo baarbaaraa la yidhi oo noogu daraa la yidhi oo weli waqtigeeda noo dheereeyaa la yidhi marka Shuru- warqadan shuruudaha waa badan yihiin dhambaalkan weliba ibraahim oo magacna kuma qorna assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay marka caashucuud baa garanaysan waa la yidhi horta taa wuu la helay heesta ma garata ibraahim oo la sheegayo jaawo nabadgelyo anoo jiifka qabaliyo adoo jeegada u yaal miyay talena joogtaa joogtaa.
haddaan calafku iga jirin waan igan jirte jaaw nabad hortaas waa intaas malaha intaasaaba ku filan ba haddii la waayo arrimadeershaay haye maxaad ka leedahay marka dhambaalkiina akhriye waa u cayaaraynaa dhegeystahaasa naga soo dalbaday heesta jaaw nabadgelyaad haysaaba si fiican aad iyo aad aad iyo aad aad baad mahadsantahay ibraahin waa tahay dhegaystaan inkastuu magaciisa soo sheegay waxaan filayaa barnaamijka inuu dhegaysanayo dalabkiisaasna uu ka bagan doono heestaasi iyada ayaana gebagabo u ah guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka xiga kulmi doono haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daandure oo idin leh sidaasi
nabadgelyo